bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin oo maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan inta la xaqiijiyay sagaal ruux ayaa ku geerootay ku dhowaad toban kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray weerar habeennimadii xalay koox ka hubaysan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ku qaaday maqaaxi ku taalla xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir sagaalka ruux ee geerootay ayaa waxay ahaayeen toddoba ka mida dad shacab ah halka laba kalena ay ahaayeen ciidamadii ammaanka ee dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale jiray laba ruux oo ka tirsan kooxdii goobta weerartay in halkaasi ay ku dileen ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo howlgalka soo gebagabeeyey saddexdii xilligii dambe ee isla habeennimadii xalay iyadoona laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ay la wareegeen durba goobta waxaana lasoo bandhigay shakhsiyaad la sheegay inay qayb ka ahaayeen kooxdii goobta weerartay inkastoo ay ahaayeen dad arcad ah oo aan hubaysnayn xilligaa lasoo bandhigayay dadkaasi qaarkood masaraakiisha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale madashaasi soo gaaray kuwaasoo tilmaamay ama sheegay in dhaqdhaqaaqyo haatan ay ka soconayaan nawaaxiga goobta la weeraray waxaana maqaaxida la weeraray ee ku taalla xeebta liida lagu magacaabayay banaadir biija waxayna ka mid tahay goobaha xilliyada habeenkii ay u dalxiis tagaan inta badan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waa weerarkii labaad ee lagu qaadaya xeebta liida maqaaxi ku taalla waxaana weerarkan kii ka horreeya lagu qaaday maqaaxida liida seafood oo iyaduna aan sidaasi kaga fogeen goobta habeennimadii xalay weerarka lagu qaaday weerarka ayaana ahaa mid ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey taasoo ay xigtay tacshiirad aad u xoogan oo u dhexaysay ilaaladii goobta iyo kooxihii doonaya halkaasi inay galaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka xalay lagu qaaday halkaasi ayagoona tilmaamay inay ku qaarijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda sida lagu sheegay war qoraal oo lasoo dhigay baraha bulshada ee al-shabaab afkooda ku hadla dowladda maraykanka ayaa si aad ah u cambaaraysay weerarkan lagu qaaday xeebta liido ee degmada cabdicasiis maqaaxidan ku taal ee lagu magacaabayay banaadir biij waxayna sheegeen inuu yahay weerar fulinimo leh waxaana dowladda maraykanka ay ku dhawaaqday in mar waliba ay garab taagan tahay dowladda federaalk soomaaliya ayna ka gacan sii doonto xaqiijinta amniga muddada soo socota ee la gelaya doorashooyinka dalka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waxay ka mid tahay saaxiibada dhow ay leedahay dowladda soomaaliya taasi oo ay ku bixisa dhaqaale aad u fara badan xaqiijinta amniga soomaaliya qaybna ka geysata taakulaynta ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya dhinaca kalena dowlado dhowr ah oo qayb ka ah dowladaha dan ee arrimaha soomaaliya ayaa si aad ah u cambaareeyay weerarkan waxaana sidoo kale ka mid ah dadka cambaareeyay ururada urur goboleedka igad midowda afrika midowda yurub qaramada midoobe iyo ururka jaamacadda carabta oo ay soomaaliya dhammaanba xubno ka tahay waxaana weerarkaasi u ahaa sida ay sheegeen mas-uuliyiintii kala duwanaa ee cambaaraysay midda waxooshnimo ah oo lagu laayay shacab soomaaliyeed wararka naga soo gaaraya degmada baardheer ee gobolka gadana waxa ay ku warramayaan guddoomiyihii degmadaasi in weerar lagu dhaawacay bambaanooyin ah oo gacanta laga tuuray waxaana weerarkaasi ku geerooday sida wararku ay sheegayaan ku dhowaada koo iyo toban ruux halka dhaawacyo intaasi la egna ay ka soo gaareen dad rayid ah oo halkaasi ka agdhowaa dhaawaca guddoomiyaha degmada baardheere ayaa waxaa la tilmaamay inuu yahay mid fudud ayadoo sidoo kalena tiro kale dhaawacyo ay soo gaareen ciidamada ammaanka ee deegaanadaasi ayaana durbo bilaabay howlgallo ku aadan ciddii ciddii fulisay weerarkaasi inay gacanta kusoo dhigaan walow weli aynan ku guulaysan maamulka degmada baardheere oo ka hadlay arrintanna waxa uu sheegay in weli lagu raad joogo dadkii ka dambeeyey weerarka lagu dhaawacay guddoomiyaha degmadaasi iyo sidoo kale shakhsiyaad la sheegay inay ahaayeen ilaaladiisii waxaana dadka geeriyooday intooda badani ay ahaayeen dad rayid ah walow ay ku jiraan ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmadaasi sida wararka aynu ka helayna baardheer ay sheegayaan wixii wararee kusoo kordhan oo wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana dhegaystayaal waa raadiyo wardheer khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayuu sababay qaraxa galabta ka dhacay degmada yaaqshid ee gobolka banaadir qaraxan oo ahaa midda sida wararku ay sheegayaan la dhigay waddada dhinaceeda ayaa waxaa loo adeegsaday remote control ayadoona uu yahay noocyada meelaha fog laga hagaa qaraxan ayaa galaabtay nolosha hal ruux oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi marayay iyo dhaawacyada laba kale waxaana dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in qaraxana uu yahay mid ujeedkiisu u ahaa in lagu weeraro ciidamo bar kontarool ku lahaa goobta uu qaraxaasi ka dhacay oo ah isgoyska toofiiq oo ah meel inta badani ay maraan ciidamada fadhigooda uu yahay nawaaxiga garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium wararka ka imaanaya qaraxan wararka aynu ka helayna qaraxan ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in uu ka dhacay goob ay inta badan marayeen ciidamada la sheegay in fariisinka ay ku leeyihiin meel aan sidaasi kaga fogeen isgoyska toofiiqa ee degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir maamulka degmada weli kama hadlin qaraxan iyo khasaaraha u geystay mana jirta cid mas-uuliyadda weerar ka sheegatay iyadoona weerarada nuucan ee ay yihiin kuwa inta badan looga bartay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kuwaas oo weeraro la bartilmaameysada ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka soomaaliya guddiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda soomaaliya ay horey ugu xilsaartay arrimaha doorashooyinka sanadkan ayaa soo saaray qorshaha doorashooyinka oo bilaabanaya dhowaan sida uu shaaciyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka cumar dhegey oo waraysi siinayay laanta afka soomaaliga ee v o eda guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal cumar maxamuud cabdulle cumar dhegey oo waraysigan siiya v o eda ayaa waxa uu ka warbixiyey xeerka soo saareen iyo sidoo kale habraaca loo marayo doorashooyinka dhowaan qabsoomi doona cumar dhegey ayaa sheegay in guddigooda uu bilihii u dambeeyey waday howlgalka howlaha farsamo ee la xidhiira hirgelinta doorashooyinka iyo sidoo kale diyaarinta habraacyada shuruucda ergada loo soo xulayo iyo sidoo kale musharaxiinta waxa uu sheegay in ay maalmaha soo socda la bilaabi doono tababar wacyigelin ah oo la siinayo madaxda dhaqameedyada boqol soddon iyo shanta oday iyagoo xusay in wacyigelintan ay ama tababaradan ay kala dhici doonto ay ka kala dhici doonaan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan kuwa soomaaliya waxaana ka mid ah garowe cadaado kismaayo muqdisho baydhabo sida uu yidhi guddoomiyaha komishinka waa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ka heer federaal oo asigu xeerkani soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in labaiyo tobanka seteembar ay la iclaami doono diiwaangelinta musharaxiinta baarlamaanka lana gudi lana gudageli doono wejiga labaad ee doorashooyinkan sidaa ku xusan mar ay ka hadlayeen xeerkan ay soo diyaariyeen ee la xidhiira anshaxa doorashooyinka ayuu sheegay in dhammaan musharaxiinta ay saxiixi doonaan xeerkaas kaasi oo ah in lagula ilaalinayo hanaanka doorashooyinka islamarkaanina si cadaalad ah loo maarayn doono sida uu tilmaamay guddigan ayaa iyagu haatan waxaa horyaallo howlo dhowr ah oo ay wajihi doonaan kuwaas oo ay ka mid tahay qaabkii ay u maamuli lahaayeen doorashooyinka sanadka lagu wado in dalka ay ka dhacdo warkii oad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo